iyada ma haysanta markanka mar lamaad dalmar iyo radio watson iyada ma haysantiin kudiisan wanaagsanahay maxariisin sidaadiiba la socoti tumayo sidiidi bille isla bilung magaalada baydhabo caasimada kumurdaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya meeshiranka furmay dhammaan wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada iyo dan dowlada federaalka dhammaan wasiirada iyo hogay kuqeybgalay shirkaasi agaasimayaasha guud inkaas oo kale shaqaale agaasimi waaxyadii wasaaradda waxbarashada federaalka la taliyaal dhinaca waxbarashada ah shirkaasi may hayhay shirki lamaad oo ku dhow meel ku baxsan magaalada muqdisho waa shir saddex biloodle toddoba hal ma hal marna ka qobda oo dowlad goboleedyadooda ka kumid ah wayna laka tilmaami kara shirkaasi inka muhiimsanaay oo may leedahay dowlad goboleedyada wasaarada iyo waxbarashada iyo federaalka in isku kooyaan maadaama lanku wada hadlaay manhajka cusub laha saari dhaqangelintii sidaas oo kale bugaag cusub oo laha saari sidii aan dhaqan galan lahayn sanadjijiyeedka cusub mayga ka aadan ay muhiimadiis badan hayta in sanadjijiyeedka cusub oo furmow ka aadan marka intii lanku arrinsado iskuullada waxbarashadii wali isku bedeli doona sidaas oo kale imtixaanaadkii la qaaday gabagabadii islaanka dhawaaqa marka shirkaasi guulo ayada muhiimada dhamaadi may habeed meed waxaa kaga galay dhammaan wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada wasiirka waxbarashada federaalka agaasimayaasha guud saas oo kale dhammaan shaqaalihii lataliyaal kumid a muddo saddex maalin wada socday si guulan uu ka dhamaaday kolley qodobadii war musiibka la xakusaareen sida badan saxaafadda sidala laqeybsidahay shirkaas wahay sharciyada wanaagsan rajayaan in soomaaliya waxyaabo badan has kordhow dhinaca waxbarashada muhiimad gaara inan hayti magaalada baydhabo qodobadaas war musiibka lahaka saari oo may leedahay inay nasiiban wala latini magaalada baydhabo go-aanadaas oo noocaas lakadeera
wali ha hadal qaatay dhiniga manhajka soomaaliya weeldhado doonto in ilaha ka hadal qaaday shirkii baydhabo ku dhiyi manhajka markun wali kuwarqabna dugsiyada sare manhaj midaysan adhay oo sanadkii saddexaad baana ka aalaw ini imtixaan jo la qaadi markun hata manhajka cusub oo la dhaqangeli lifadaw kan dugsiga dhexe iyo hoose wa
dugsiga hoose dhexe waayo kan hata la dhaqangeli dugsiga hoose dhexe waa way waa kala dalka iyo sanadkii afaraad meel la qaaday dugsiyada saraha imtixaan madaysan dhammaadn oo soomaaliyada kuwada qaaday way rajayana sanadkan si dhamaada u fasalka siiyo dadkaas oo kale imtixaan madaysan ini dhammaan soomaaliya laku qaada hal buuq ani soomaaliya oo dhan walka baradaan fasal kasta iyo iskuol kasta iyo magaalo kastoo soomaaliya kumid ah anisii mayla manhaj isku mid ah dhibaatada jarteerimin haytay lama iskuol darisa ani kala manhaj kala haysadaan ciyaalka anis gudi u korna haddii dhiida dhaqaale humiinse marxalado daraadii aan ku bedeledo anoganis iskuolka kale nin bedeleda korna iskuolkaas iyo carabig mise english mise manhaj kale iyo markan caqabadaas may haytay soomaalida dhaqankeena may kumid ah guurguurnimada inay guuraan taasa dhibaato meesha sheena jartay haddii qofka magaalo isku guur magaalo kale sumbaha ntis onaji dhibaato kanagadaasa iskuolkiisa jeey lahay oo manhajka onig waraka baradi markan hase meylaka guuleysaday intii manhajkii soomaaliya dhan dib lahan saara manhajkaasna hata oo indictation cusub dhammaan iskuullada oo soomaaliya ku bilawda doon insha allahu tacaala taas oo may leedahay muhiimad eedan weyn leh may laha saaray buugaagtii fasalka kuwala ilaa afraadaha kusana dictatekan diyaar ah isla sanadkan gudaasheyna may fadaana in ilaha saara insha allahu tacaala wasaaradda waxbarashada federaalka iyagoo mas-uuliyaddan guwin saaranta unuuna may leedahay mar walba ka taageerana sidii dhanfudooda ay lahay lankaholgeli lahay may kubgohana go-aan la iskala beeraysa aad kumid ahay ani isla sanadkan wala fasalka sii badlaxsaana markan manhajki iyo buugaagtaas markan arrimihiisaasa muhiimadaasa lahay waa tahay fasalka afaraad ilaa iyo koowaad hoob iyo diyaar eyin fasalka siyeedaadna aad erti weliba gala doonaana iyoona imtixaan caami ah oo soomaaliya oo dhan eh taas ya ahaatan oo fasalka afaraad ilaa iyo fasalka siyeedaad yoona manhajo diyaarsiyiina kulijo imtixaanka saasa kawada galayna
manhajka diyaarsiyi way leedahay ba qaabkii lan rahalahay frameworka leedahay qaabkii la digilahay diyaarsiyin laakiin sida wadanka dhaqaale darada badan haysata laku adiba may leedahay la fahmi karo bugaagta weli maha saarna ilaa fasalka shanaad ilaa sideed bugaagtii awood malan weeldhan ilaa saara laakiin wayba qorshaysana bilo sagaalaad ugu dambeyn bilo sagaalaad mise bilo tomanaad in ilaha saara bugaagtaas yoona diyaaraadan isla sana dugsiyeedka markiisa dhamaada fasalka sii dad imtixaankaas oo guud isuuna lan qaada markan caqabado oo dhinaca dhaqaalaha iyo caqabado oo dadki walbaradi nafsatiisi oo kubrahay walalaha saaray oo mustaqbalka soomaaliya iyo manhajkii dhan ma qunayo wakti badan ala geliyey eeda may leerahay waa wakti badan galow markan taasa may sheenashay ani wakti oo wakti badan lasii maadaama war mustaqbal dadka dhalinyarada dhan iyo iyo iyo soomaali dhan inayla walwinku gobdan asana ani waktigaasi lan horo dad oo professore uwin lan weydi meelo badan ku kuwayaan resourceskana dhaqaala lahashid isku yari markan yaraantisaasa sheenaha ita laakin isla sanadkan way go-aan lagabeera inti lahasaara iyo fasalka siidad imtixaankaas lan ku qaada hooba casharadii biyo diyaar yihiin khubradii waldhika casharada diyaariyi lahaytinin dalka gudaag iyo roogaana caqabada sheeno korta ini reedan dhiyaan oo fasaleedaas nin diyaarinimay nagada korta
maya yogo diyaarsimin sababtalan leimaylaraayan iniyo iniyo diyaarsimin dib helagaasan dhiyahaana way waha hataba diyaar walera kor laakin ugu dambeynta waktiga la qabsada helagaas ugu dambeyn ilaa helagaas inti lahasaara laakin hadaba diyaar keliya may ku dhiman ani bugaagta lahasaara bugaagta hasaarowsha wakti qaade bugaagta numbersha iidan badan yihin boqolaal kun oo oo way nagadaan waa waa waa waa malaayiin bugaag oo markan intaas dhan bugaag iyo hasaarowsho i wadanka marxaladisada isku fahmi korto markan intaas waktigaadaasa sidaasa dhowrka bilood markan ani ini la qaadada khasabaas hata wal iskuhuba maaha fasalka koowaad ilaa afaraad sana dugsiyeedka cusub lama kun tumi isiyeed lama kun tumi isagaal ini manhaj isku mid ah soomaaliya oo dhan qaado
kaas diyaaro kaas diyaaro hataba diyaarayi melahay hataba diyaarsiyi markan hadikaasaan bilaawda doona waa tahay sacaadad wasiir may baa ku warqabnay natiijadii imtixaankii dawladda dhexe ee ardayda soomaaliya iyo habahi koonfur galbeed may baa iyo ku galeena ardaydii oo kaalamo eed nfayle kun iwa maazaada koonfur galbeed imtixaankaasnan fadheeti lama qof yaa kaalimo koowaad ilaa maanta ka shalbeyn koonfur galbeed oo lambarka labaatanka kun iyo tirada ku badan oo soomaaliya ena ku ku galeen labaatan iyo shan iyo labaatan iyo sagaalaad ka wasaarad ahaan maadaama ada goobroogna ku hayta imtixaankaas markii la qaaday farxad iyo dhiirigelin intee dhan yakiin nagadaas ad oo waktigii wasaaraddan haytinaha ka toosaan ardaydana kaalamoogaas garaan
taas dhammaan way farxadan ataa bahda koon waxbarashada koonfur galbeed dhammaan may leerahay dowlad goboleedka koonfur galbeed inta ka koobanta wasaaradda waxbarashadana taas way ngataa arrin iidan wanaagsan saas oo kale mayba may leerahay farxad weyn ngataa waanan ka hambalyaane ardaydii guulas hahooydii koonfur galbeed insheentii saas oo kale mayba aan ka hambalyaane mise may leerahay iidanka dhiirigeliyaane mise ka amaanane macalimiintii iskuuladii hasaaren arday noocaas intii may leerahay guulas wanaagsan insheena iyo waalidiintii naftatiisii markan dhamaantay iyada may leerahay farxad weynkeeta dhamaanteen oona rajay doona insha allahu tacaala sanadkii hore meeli la roogay wal fahmo koro sanadkii hore iyada meel iidan tuku dheera lan roogi dadaal badan kudib may suurtagalay sanadkan ini kaalimaha iidan fayla la kooyo markan taasna insha allahu tacaala way sababaasa ini dadaalka lasii badiy oo soomaaliya dhan lakunagada kaalinta koowaad si lankukanagada lahay may leerahay aan ka dhawaani markan haddii ilahay raala kanagada taasna dadaal badan oo la sameeyo wasaaradda iyo iyo maamulayaasha iskuullada iyo macalimiinta iyo dhammaan dadaalan oo hayti waana iyada lanka dadaali imtixaankaasi sidii oo si guula guul lagu kadeeri lahay markan farxad inganay hatay dhammaan bahda waxbarashada oo wasaaraddan ka horeysa iyo dhammaan macalimiinta maamulayaasha waalidiinta iyo ardayda guud ahaanba markan taas maynay hata ka dhiirigeliyaasi ardaydan iyo dadaala dadaalsho naftatiisii horey may leerahay in aragan iyogo baydhabadii walkabaradaha mase deegaanadii rogan ani la tartama koran soomaalida kale oo number noocaas ha ku gala koran markan taas naftii may siyaasi ardayda dhiirigelin ee aniyo dadaal badan sameeyaan dhiirigelin ee aniyo may leerahay haani iyo hordhaangan dadaal lahayn hata dadaalaan oo rajeyaan siyo jaamacado wanaagsan iyo fursadahaas oo oo ardaydan koreyta keela fadeen sii keela lahayn marka dhiirigelin weynaan nagadaasa onoona may leerahay iyadan kamaanan insha allahu tacaala kawasaarad ahaanna dadaal badan ku jeysidi doono siday ardaydaas waxbarashadii horeenka sii wada lahayd farxadinanigata waanan hambalaya
nafiso oo kumid gabro dikadaang iskoolka macruufo oo kaalinta labaatan iyo sagaal hakabati iyo yarka cabaas eraang oo iskoolka baydhawa usiina dikadaay owsa hakabahay kaalinta labaatan iyo shanaad walbarashadii dugsiga korya dhamaaya jaamacadiin baahanyin wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed may dhiirigelin ee dhalinyaradaas oo dhiniga walbarashada jaamacadoo ada ka wasaarad ahaan geeka ballan qaadaasa siyo iyoona anka dhiiridaan ardayda dambe ee gala doonta imtixaanaadka kale haangna anka nagata tubaal anfuraasa jidkii mustaqbalka kiyo
nafisiyo abasiyon korey iidanka hambarye laakin tumanka ardayin koreyta koonfur galbeedba wasaaradda may ballan qaadaysa ini jaamacado may leerahay fursado banaanka ee siida waana taasa ballan qaadasa waana insha allahu tacaala waktan dheerayna way rajeena inayo helaan oo fursadaas oo waxbarasho banaanke oo una rajeena intii kufaa'idaysi doona marka wasaaradda jiyan dhiirigeliyada ardayda ani waxbarashada sii wadadan ani may leedahay haanku dambe unaa ka dhiiridan tomankan ka horey koonfur galbeed wayba way lanbalan qaadeentii jaamacada banaanka lan weydiin doona marka wasaaradda taas kaawlantu waana waana insha allahu tacaala way rajeey doona intii una ku guulaysadaan haddii ilahi raalkanada munaasabad ardaydun laka abaalmariya wasaaradda hobo iyo diyaarida taylahaada faday oo la kulanta dhalinyaradaas iyo dhiiradan markaada fursadan hele
wasaaradda walwalba ardaydaas laka dhiirigeli lahay diya may leedahay ka dadaala doonta sida ka suurtagelida aniyo walaanka muhiimsan geekiyo helo koran way wahay scholarship mise waxbarashadii jaamacadeed oo fursada waxbarashe aniyo helan markan taasaan ka weyn anta kalena insha allahu tacaala wasaaradda way kada ka dadaala doonaan ti awoodiya iyo sidii dhiirigelin laga kasamay lahay ardaydaas guud ahaan gaar ahaan waaan korey kaalimaha koowaad hagale markan wasaaradda mar walba garab iyo surantis oo may leedahay dhiirigelintaas wanaagsan iyo helo lahay
eed iyo eedaan mahadsantay sacaad wasiirkin kuma adnagaana waktigaa qaalige adana siidi waa noo ka ogolaatay waraysiga
mahadsanid mahadsanid eedaan mahadsanta